wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in uu fatahad xoogan ka geystay gobolkan webiga shabeelle kadib markii uu karkaarada jabsay webiga kaasoo ku fatahay deegaaniyo degmooyin dhacbalcad iyo jawhar oo ka wada tirsan gobolkan webiga ayaa ku fatahay deegaanada u dhow degmooyinkan waxay daadku kala jareen degmooyinka balcad iyo jawhar oo ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe tani ayaa sababtay barakac ay samaynayaan dadka ku dhaqan magaalooyinkaas si gaar ah deegaanada hoos yimaada degmada balcad goobaha qaar ayay dadku bilaabeen inay dowlad iskaga kala gudbaan kadib markii daadadku kala jareen dhammaan waddooyinkii ku yaalay halkaasi waxaa muddooyinkii dambe sii xoogaysanaya fatahaadda uu sameynaya webiga shabeelle kaasoo ku fatahaya deegaaniyo degmooyin dhaca gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo u mara webiga shabeelle